eriadaas oo dhanna de xalay ciidana ku rondeynayo ilaa maaragta toban kilomitr marka xili sak dhexaah o isdheheen ciidankii waa yaro hurdeyna waa waa xili dambe bay meesha inay soo galaan isku dayeen gaari caasiya inay kusoo shub kusoo buuxiyeen xoogaa hoobiyaala marka de gaarigii markii uu arkay dawaarida ciidanka leyrkooda ayuu inuu car uu cararay intuu cararay ayuu marka dhowr xaba tuurtuuray oo oo oo qof sii cararayo uu ridaayo marka meesha badda jaziiray ku dhaceen ilaahay qofna waxba kuma noqon ciidamaduna waa ku guulaysteen inay maaragta arrintaa ka hortagaan magaaladan amnigeeduna waa sugan yahay ilaa afartan kilomitr ayuu ku sugan yahay amnigu laakiin dee wax soo dhuundhuunto oo qof caasi iska soo dhigan shacab inuu wadoo kale waan garta oo loo naxariisto iyo waxyaaba saas oo kale unbaa mararka qaas yimaada marka ilaahay mahadii arrintaas uma suurogi macalooda ma xog aada hore usii hesheen ba mise waa la kulanteen oo ciidamadii waardiyaa sameynayey un aya gaadhigan intay ka shakiyeen ay halkaa iskula kulmeen aya xogta horaa loo sii hayay inay caawo kala damacsan yihiin arrinkaa weliba inay makribadii inay sameeyaan iyo galbihii laakiin soojignaantii ciidanka iyo ciidankii oo eriyadii ay wax kasoo tuuri lahaayeen joogay ayay noqdeen waxay u badan taha marka markay noqdeen inay gaari dadweyne oo shacaba ay soo saareen alaabihii xilli dambo ay kusoo aadiyeen ciidankii oo foojignaan ku jira markau gaarigan arkay soo socdabuu ayaguna gawaar gawaaridii ciidamada leyrkooda arkeen ayaa ayay kala firiyeen marka kala firiintii shacab baa la moodayo gaari caasi ahoo meesha kusoo qaldoomay marka shacabkii marka markuu gaarigii dhaqaaqay baa uu isku dayay inuu marka asagoo sii cararaya uu wax soo tuuro wixiina uma suuro gelino qofku gawaariduna xaggi xaggiisa bay u dhaqaaqeen marka alxamdulilah waa waa waa sidaabuu ahaa wan garta magaaladana dee amnigeedu si guud buu usugan yahay waxa weeyaan meel kasta ciidamadii lagu talagalay iyo nidaamka waa joogaan dalka oo dhan maa mas-uuliyad naga saaran tahay magaaladan kaliya maaha dee dalka oo dhan ina magaalooyinka waaweyn ayay danaynayaan inay xiliyadan oo kale ka sameeyaan waxyaaba ummadda xanu maaragta ummadda xanuunjiya laakiin anago annagu waxaan u taagannahay inaysan waxaasi dhicin shacabkana hiilaa looga baahan yahay kalsoonina ha qabaan sanad cusub baan leenaha shacabka wan gartay marka bartilmaameedkeedu xagu ahaa bartilmaameedkoodu xalana xalana ayuu ahaa xalay xalane waad la socotaa kal hore inay galeen ay qaraxye ku galeen kalkaana waxay danaynayeen inay hoobiyaal ku tuuraano isla xilligii sanadkii kale isla xilligiisiba xalana wax lagu tu hoobiyaal ku dhaceen in in newsku amba warbaahintu ay sidaa qaadato ayay dan danaynayeen laakiin dee uma suuro gelin ilaahay idankiis waana laga hortegay waana loo foojigan yahay in waxyaabaha caynkaas oo kalaa laga hortago wan gartay amniga saad sheegtay aad baad u adkayseen maalmahana howlgallo kala duwan ayaa wadeen dhowaanna howlgalladiina waxaa ka mid ahaa kuwo aad ku qabateen dad u dhashay dalka iiraan oo aad sheegtay inay shiiceen wadeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iiraanna way beenisay arrintaas iyadoo aragtaa taliya arrintaas waxaad ka wareysanaysaa dadka politicianska aad ka wareysanaysaa hadda arrin oo taliyo ay inuu wax ka yidhaahdo mudan maahan taa taabaan uga baxaya laakiin waad xidheen dadkaas oo idinkaa gacanta ku haya nimanka xidheen qof kastoo amni darro wada amba amni darro ka shaqaynaysa amba waxyaaba marka dambe amni darro keenaya faraha kula jirta ciidamada amnigu waxay mandate u haystaan inay ay baaraan su-aalna weydiiyaan marka weli waa idiin xidhan yihiin haddana hadalkaaga ad ii firtirti ilaa baaritaan uu soo baxo oo maxaan ku yidhaahdaa anaga hadda cid ajnabi oo noo xidhan oo egi laakiin baaritaannaa socdo qofku hadduu xiran yahay iyo hadduu banaanka joogaba baaritaanku waa soconaya dibna waa loo soo xiri karaa haddii ay ku caddaabto masaajid baad sheegteen inaad hub ka hesheen dadna inaad u xidheen ilaa laba qofa isaga masaajidka howlgalka yaad u aanaynaysaan maxaa u tuhmayseen hubku dee dagaaladii sotee waagii ay socdeen hub dee dhaxaliystoo meesha ku dug ku duugnaabuu ahaa oo masaajid ayaa kor dhisay dadkii masaajidka ku dukanaya baa arkay oo yidhi waxaana khatar waaye hanagala soo saaro ciidamada amniga ay la soo hadleen gaar ahaan booliiska meeshii baa lagu baxay waana laga soo saaray alaab hadda oo daamage ahoo la isticmaali kara ma ahayn laakiin baaruuddaasoo kale ku jirta ayaa laga yaabay inuu cadigu isticmaalo khatarna waa ku ahayd masaajidkaas iyo iyo deegaanka iyo dadka ku dukanayana khatar bay ku ahaayeen alaabahaasna hadda baaritaan baa ku socda waana la hayaa waa ma ahayn arrin sidaa ka fog ma ahayn